Halkani waa shabakada warbaahinta ee dailynews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
waxaa dhacday in maxaa la yidhaahdaa si xad dhaafa degmada ay u degan yihiin ciidamada militariga ah waxaa jira groub cusub oo kasoo baxay tababar oo la soo dejiyey warshada caanaha area oo ayaanka xasarada ay ka socotay arrimo dhulka la xiriira waxaa jira maxaa la yidhaahdaa in ay jirto sharci lasoo rogay oo ciidamada keligood socda oo hubaysan oo magaalada socda maxaa la yidhaahdaa loo soo rogay in la qabqabto maadaama maaragtay nabadgelyada ay ka hor imaanayaan gudoomiyahani waaxda taleex oo jidka maraaya inta la rasaaseeyo baabuurkiisii cardaadaqaha laga dhigay in haddana la jiiday oo la geeyey maxaa la yidhaahdaa wasaaradda gaashaandhigga la geeyey markaan anagu inaan soo fiirno aan rabnayna nimanka ilaalada ee si xun noola dhaqmeen oo aan kasoo noqonay ninkaasi waa xiran yahay isagoo jidka maraayaana la rasaaseeyey waxayna sheegeen inay raadinayeen ciidamada nabad sugidda ah wiilkaasi ciidamada nabad sugidda ma ahan waxa waaye maxaa la yidhahdaa mas-uul ka tirsan degmada hodan waaye waa guddoomiyaha waaxda taleex ciidamada xooga ka mas-uul ah rabshada ayagaa degmada ka wada mar walba rasaasaa ka dhacda iyo iska horimaad dhexdooda mararka qaarkood askartooda waa soo faalalaan dadka dhac iyo boob u geystaan guddoomiye waaxeedka wixii khasaaro oo ka dhashay oo aan ogaan lahayn waa access aan u heli weynay maadaama ay noo diideen inaan meeshii ay ku haayeen aan galno oo wareysano wixii dhibah oo jira ilaa hadda ma garanayno laakiin wuxuu ii sheegay in shaandhada laga dhiga baabuurkii dhan baabuurkuuna saarnaa siduu noo sheegay marka la xabadiinay